go-aankii maalindhayd ka soo baxay dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada in guddiga doorashada uu soo sameeyo wada tashi oo wax allaala dhibaatooyinka ka jira doorashooyinka ama ka hor imaan kara iyo sida looga gudbi karo inaan dadweynaha soomaaliyeed meel kastay joogaan kala soo tashanno dowlad goboleedyadoo dhanaan aadi doonaa dowlad goboleed kasta waxaan ka tegi doonaa afar degmo oo aad u waaweyn dadkeeda wada tashi lasoo samayn doonaa waxaan ugu horeyn doonaa haddii ilaahay idmo gobolka banaadir dadka ku nool sidaan wada tashi uga samayn lahayn oo doorasho hal qof hal cod oo xaq ah aan u gudbi lahayn in aan tashigaas samayno inteenaasoo dhan anna ku ahaa waxaan rabaa xal inaan u helno doorashada xisbiyada iyo siyaasiyiinta ayagana naftooda inay isu soo diyaariyaan siday doorashadaas oo uga qaybgeli lahayn haddayse ayaga isu soo diyaarin doorasho ma jirayso iyo guud ahaan dadweynaha soomaaliyeed oo dhan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabit cabdi maxamed ayaa sheegay in baahinta nidaamka federaaleynta dalka uu ka maqan yahay xaqa muqdisho islamarkaana ay doonayaan in la bayaaniyo waana shaqada naga saaraysa nidaamka qabaliga ah ee noona raraysa nidaamka xisbiyada ama axsaabta iyo doorashooyinka qof iyo cod ah waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan carabka ku adkeeyo in howlaha qabyada ah ee na hor yaalla ay ka mid tahay dhammaystirka dhisidda federaaleynta ee dalka oo dhan oo ay ugu horrayso meel saaridda maqaamka caasimada dalka ee muqdisho oo ah halka ay ku nool yihiin inta ugu badan ummadda soomaaliyeed waxaa kaloo howl muhiim ah tirakoobka dadka soomaaliyeed iyaga oo la siinayo fursad ay isaga diiwaangeliyaan xisbiga ay la dhacaan ama xisbiga ay rabaan dabcan waxaa ka horreeya diiwaangelinta iyo nidaaminta axsaabta oo ka mid ah waajibaadka shaqo ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo uu hadda axsaab badan u diiwaangeliyey si ku meel gaar ah wasiirka qorsheynta ee xukuumadda soomaaliya ambasador jamaal maxamed xasan hoysene gabagabada munaasabadan hadle ayaa sheegay in dalka guud ahaan inay ka sameeyaan tirikoob ay ku adag tahay wasaaraddiisa balse ay samaynayaan keliya inay tirikoob ku sameeyaan shacabka soomaaliyeed ee ka qaybgelaya doorashada hal qof iyo hal cod doorashadu markay dhacayso dhowr nooc bay u dhacdaa waxaan rajeynaa insha allah dhowaan inaynu qaadano hal nidaam oo isku wadaafaqsanayo soomaali haddaan nahay laakiin waxaa jirta arrin kale oo doorashooyinka la xiriirto waa tirakoobka wasaarad ahaan maadaama qaabisanayo qaybta tirakoobka ayaan adagtahay hadda waddanka oran tirakoob laga sameeyo ayaa sidaa guddigu ay ka warqabaan waxaynu qaadanaynaa nidaamka kale layidhaha voter registration waa dadka codayn kara in la tiriyo marka arrintan waxaan rajeynaynaa inaan guddiga si soko ugala shaqayno oo aan waxyaalahay u baahan yihiin oo dhan si ay noogu suurta gasho in dadka soomaaliyeed ay raba inay codayaan ama xisbiyada ku kala biiraan sidii dadka loo diiwaangelin lahaa oo arrimahaas looga caawin lahaa waana garab taaganahay waadala shaqayna haddii alla idmo beesha caalamka iyo weliba qaramada midoobey ayaa munaasabadda ka sheegay inay soo dhoweynayaan guddiga doorashooyinka qaranka howlaha ay ugu diyaargaroobayaan doorasho hal qof iyo hal cod inay ka dhacdo dalka isla markaana ay u diyaar yihiin wax weliba ay doonayaan in laga caawiyo